wafdi ballaaran oo ka socda maamulka somalilan ayaa kormeer indhaindhayn ah ku tegay wakaalada biyaha magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer wafdiga oo hogaaminayay wasiirka wasaaradda biyaha somalilan ayna weheliyaan wasiirka wasaaradda waxbarashada barbaarinta iyo sayniska somalilan maamulka gobolka togdheer iyo kan degmada burco ayaa ujeedkiisu ahaa kuurgelidda habka ay wakaaladu u shaqayso ugu horeyn maareeyaha wakaalada biyaha degmada burco oo wafdiga soo dhaweeyey ayaa ka hadlay shaqooyinka ay bulshada u qabato wakaaladaasi waxaan ku faraxsannahay haddaan nahay maamulkii wakaaladda iyo shaqaalihii wakaaladda inaan wasiir halkan iyo wasiiro igu soo dhaweyno shaqaalahani waxay u hayaan waxa ugu muhiimsan nolosha oo biyaha tahay ee magaalada burco runtii burco qulaa kuma shaqeeyaan shaqaalahan waxay ka shaqeeyaan deegaanka gobolka togdheer oo dhan oo weliba meel walba oo biyuhu wax ka noqdaan gaadhsiiya ama wax ka bedelaan runtii waa shaqaalo ku ammaanan shaqada u hayaan mudane wasiir shaqaalahaasi waxay gaadhayaan afar boqol iyo konton qof oo shaqaalaah dhanka kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta gobolka togdheer iyo kan degmada burco ah ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay kormeerka ay ku tageen wakaalada biyaha ee magaalada burco ku sugannahay wakaaladda biyaha aada waxaan ugu faraxsannahay inay wasiiro saddex inala joogaan barasaabkii anigoo maayarkii magaalada inaan kala soo qayb galno shirkiinnii subaxa aa ku kala shaqo tegayseen oo aan idinku bogaadinno mudane wasiir wakaaladda biyaha ee burco oo wakaaladda ugu weyn gobollada bari horta marka koowaad marka labaadna waa wakaaladda ugu shaqaalaha badan leh ee wasaaradda hoos yimaada wakaaladahayna hoos yimaada oo wakaaladda ugu shaqaalaha badan leh saa uu maareeyuhu sheegay afar boqol iyo labaatan shaqaalaa baa jooga waxaa kale wakaaladaasi guryaha ee biyaha siisa waa labiiyo soddon kun oo guri ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda biyaha somalilan abuubakar cabdiraxmaan ayaa faahfaahin ka bixiyey socdaalkiisa iyo waxa uu salka ku hayo waxa weeyaan wakaaladda biyaha waxaa ka muuqday burco tallaabooyin fiican oo horumar leh oo lagu dhiirigalan lagu dhiiri lagu dhiiri yani in lagu dhiirigeliyo ah dadka oon ku garab joogsano si ay goolkooga fiican u gaadhaan annaguna waxaan doonaynaa hadduu ilaahay ka dhigo muddada kooban ay joogno inaan waari may sida warkaadha la yidhi inaan anaguna tallaabo ku darno oo tallaabo la xusuusto aan kaga tego inta aan joogo aan ku dadaalaya hadduu ilaahay suurogeliyo waxay ka cabanayaan ee ugu muhiimsan ee cabashadoodu ka timid waxa weeyaan waa kaydkaa biyaha waayo biyihii kale hodan bay ku tahay dhul badan bay kaga fiican tahay oo dhulkii intaasoo kayda lahaa ayaa haddana biyuhu ka gogo-aan laakiin iyagana waxaan samaynaynaa inaan ka howlgalo oo aan kaga tego kaydad mid iyo lababa ka badan hadduu ilaahay ka yidho inaan suunka u xidho